hay-adda batroolka qaranka soomaaliyeed ayaa bulshada magaalada gaalkacyo kula qaadatay kulan ay ugu soo bandhigayso halka uu marayo saamiinta shidaalka baarista soomaaliya ugu horeyn guddoomiyaha hay-adda batroolka qaranka soomaaliyeed injineer cabdulqaadir maxamuud aadan ayaa sharaxay heerka ay soo martay shaqadan iyo halkau hadda wax marayaan shidaalka baaridiisa developmentigiisa iyo wax soo saarkiisa hadda iyadaa lagu mashquulsan yahay galmudug sababaha keenay iyada inay hadda taargetka noqotona waa inii sharxaa waa sababtaana inii sheega mid waa middaas marka inaa inii sheegno meesha hadda wax marayaan hadda markabkan baa hadda ku jira baddayada oo turkiga waxaa soo socdaa oo kale mid maraykanka leeyahay isaguna oo hadda isaguna hobyo dhinac ka gelaya waxaasoo dhan waxay aad ugu mashquulsan yihiin waa badda hobyo mareeg faax meel ku aadan khayrqabe oo intaasoo dhanay ka shaqaynayaan marka waxaan rabnaa inaan inii sheegno qayb waa qaybtaas hadda xaggee wax marayaan hadda maantaydaan la joogo xaggee wax marayaan qaybna waxa waaye wacyigelin meeshii shaqaa bilaabanaysa dadkii deegaanka inay ka warhayaan oo xog la siiyo mar kasta lagu soo noqnoqdo oo la yidhaahdo meeshaasaa wax marayaan saasaa wax u socdaan rajadaasaa la qabaa ayadana qayb bay ka tahay marka labadaa qodob oo ugu muhiimsan u nimid halkan
dhankooda maamulka degmada gaalkacyo iyo qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayaa madasha ka hadlay waxaayna guul weyn ku tilmaameen halka uu marayo qorshaha soomaaliya uga mid noqonayso dalalka soo saartay shidaalkooda meel fiican baa la marayaa culaysyaa la soo maray culaysyadii ilaahay waa naga dulqaaday waxa ka harsan wax yaroo farakutirsa weeye inta yar farakutirska ka harsanna waxaa ilahay ka rajeynaa ilaahay inuu naga qaado insha allahu tacaala waxaa noogu xigaa waxay tahay fursadda qaaliga ah ee maanta aan haysanno ee halkan ka muuqata ilaahay ha noo rumeeyo mar saddexaadaada ugu mahad celinayaa kulankii runtii dee war badan xog badana halkaa ku jirta marka fadhigaan iskaga dhargi doonaa kulanku wakhtigaa xoogaa gaaban
oo maanta maraya geedigii sidaas u soo socday in la furo oo horseedkiisii uu bannaanka yaallo aadan runtii aan ugu faraxsannahay marka xigta horumarkii shidaalka soomaaliya oo galmudug ay tahay stateka ugu horreeya oo laga bilaabayana runtii waa wax lagu farxo oo inay farxaddaas iyo damaashaadkaas reer galmudug oo dhan inay isugu bishaareeyaan waaye
dhowaan ayay ahayd markii magaalada muqdisho laga sogootiyey markaba ay dowladda soomaaliya sheegtay in uu qaadanayo qorshaha sahminta shidaalka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug ayaana ka mid ah deegaanada sahminta shidaalka lagu sameynayo